bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala صifatu riwaayati اlxadiiثan ku dhex jirnay alcaashiru ama alcaashiraةu masalada tobnaad annusqu wاlأجزaء اlmushtamilة clى أxaadiiثa biisnaadi waaxidi kanuskhati hamaamin can abi hurayrata minhum man yujadidu اlisnaada awala kuli xadiidin wahuwa axwatu masaladan waxaa la yidhahdaa kayfiyatu اriwaayati min annusakhi اlmushtamilati calaa axaadiida bisanadin waaxid nusqo axaadiid badan ka kooban oo hal sanadna ah nusqo axaadiidteedu badan tahay boqol xadiid camal ay gaarayso oo sanadkeeduna uu hal sanad keliya yahay isku mid yahay yani hal sanad qofka sidee buu u warinayaa marka xadiidka koowaad waa la garta isaga sanad macalmatni waa laysku akhrinaa laakiin marka aad rabto xadiidka sagaalaad inaad soo qaadato keligiis oo aan sanad lahayn sanadkiisuna uu yahay xadiidka koowaad lagu soo xusay makuu bannaan tahay inaad toos sanadkii inta iska sheegto xadiidka sagaalaad un aad iska sheegto mise waxaa lagaa rabaa markaad xadiid walba akhrinayso inaad sanadka u jadiidiso ood sanadkiisana akhriso taasuu ka warramaya ama see la yeelaa marannusaqu nusqooyinka iyo walajzaa'u iyo ajzaa'da ajzaa haddaad maqasho kutubuljzaa waxaa la yidhaahdaa kutubta xadiidka oo hal mas'ala bis ku saabsan juz-un fi اlru'ya juz-un fi اlqiraa'a juz-un fii rafci اlyadayn saasaa la leeyahay maalan waxaa laga wadaa hal baab axaadiidtiisa bis unbaa laga alifay waay juzay dhahaan juz culamaa اlxadiid annusaqu nusqooyinka iyo walajzaa'u iyo ajzaa'da almushtamilatu koobayso calaa axaadiida axaadiid koobayso biisnaadin waaxidinna ku koobayso hal sanad hal isnaad kanusqati hamaamin wadalika ka nusqati hamaamin can abi hurayrata oo kale ayb cabdurazaaq can macmar can hamaam can abi hurayra nusqadan minhum culimmadii waxaa ka mida man yujadidu yacnii qole iyadu cusboonaysiinayso alisnaada isnaadka dad ku cusboonaysiinayaa jiraan awala kulli xadiidin xadiid kasta awalkiisa isnaadka ku cusboonaysiinayo wa huwa axwatu cusboonaysiintaas ayaana axwad oo dadaal badan oo nusqadaa inta xadiidoo ku qoran markaad xadiid warinayso inaad iska sheegto sanadka mar walba inaad soo cusboonaysiisa yacni oo kan hore markaad akhriso kan labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad markaad akhrinayso mar walba inaad u cusboonaysiiso sanadka oo haddii aad nusqada dhan akhrinaysa ayb waminhum waxaa ka mida culimadii man yaktafi wa minhum culimmadii waxaa ka mida man yaktafii kuwa gaabsanayo oo ku gaabsanayo bihi bilisnaadi alwali isnaadka hore kan hore bihi bidikri اlisnaadi isnaadka sheegitaankiisa kuwa ku gaabsanayo fii awali xadiiin xadiidka hore xadiidkiisa hore ayay ku gaabsanayaan isnaadka sheegitaankiisa ow amase awala kulli majlisin majlis kastaa marka ugu horaysay sheegayaan sanadka bis ayb wayudriju lbaaqiya baaqigana waa socodsiinayaa calayhi sanadkaa korkiisau ku socodsiinayaa ayb qaa'ilan isagoo dhahaya fii kulli xadiidin xadiid kasto wa bilisnaadi isagoo dhahaya ow amase bihi wa bihi wahuwa alaqlabu saasaana qaalib oo badan aniga wuxuu ku yidhi nusqada qofka marka uu akrinaayo inuu xadiid walba sanadka u jadiidiyo saasaa axwaq ah ayb bacdu ahlilcilmina waxay yeelayaan waxay ku gaabsanayaan xadiidka hore inay sanadka ku sheegaan ama majlis walba markay majlis soo fadhiistaan oo axaadiidtan inay akhriyaan ay rabaan waxay ku gaabsanayaan awalu kulli majlisin majliska awalkiisay ku sheegayaan uma axaadiidta dambe maxay ku samaynayaan sanad dhan ma sheegayaan wa bihi unbay ku dhahayaan ama wabilisnaadi bis intii la soo celin lahaa sanadkada wabilisnaadi unbuu dhahayaan ayb maalan nusqadii buu rabaa inuu shee u akriyo xadiidka koowaad macalsanadu ku akriyo cabdurasaaq can macmar can hamaam can munabi waxaan ujeedaa cabdurasaaq can macmar can hamaam ibni munabbih can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama kada xadiidka labaad see loo akrinaa marka wabilisnaadi qaala rasuulu llahi sal l slm kada ama wabihi wabihi bilsnaadi umbaa laga sidaasaana aglab ah inta kale idraaj waa dareerina waa socodsiinayaa isagoo wabilisnaadi ama wabihi bis dhahayo faman samica haakada masalada marka labadaa qayboodou ka kala dhigay culimadii midna waa sida waa asaniicu اlaqlab ama asaniicu اlghaalib waaye midna waa sida axwadka ah ayb sidaan dambe ninkii ku dhegaystay marka oo sidaan dambe ku maqlay see asay u warinay faman samica qofkii maqlay haakadaa sidaanoo kale qofkii u maqlay fa araada doonay riwaayata hayri اlأwali xadiidka hore hayrkiis inuu wariyana doonay biisnaadihi inuu ku wariyo isnaadkiisana rabo jaaza waxaa bannaan cinda alakariina culimmada badankooda agtooda jaaza wuu bannaan yahay kaas inuu isnaadkii iska sheego cinda alakariina culimmada badankooda wamanacahu abuu isxaaq waa diiday al-isfirayiniyu wagayruhu iyo hayrkii yani qofkii maalan markii uu maqlaayo isaga wuxuu ku maqlay dariiqada labaad oo aqlabka ah sanadka xadiidka hore agtiisa lagu sheegay inta dambe wabihi wabihi wabihi umbaa leeyihi arday baa marka wuxuu raba sidaa ku maqlay xadiid dhexda inuu soo qabsado xadiid dhexe see yeelaya ma u bannaan tahay inuu marka isnaadkii sheego mase wabihi unbuu iskaga bilaabaya ama wabil isnaadi midkan yacni waxaa weeyaan inuu isnaadkii sheego waa u bannaan tahay culimmada qaarna waa diideen kuwa diidaya marka maxay cuskanayaan waxay cuskanayaan xadiidkan oo mucayana adiga sidaan uma maqal oo sanadkuma maqlin wabihi iyadoo la dhahayo umbaad maqashay marka yatashadaduun fii hada almowdic facalaa haada qowlkan korkiisa oo manciga ah dariiquhu raawiga dariiqiisa oo xadiidka ku warinaya waxaa weeyaan an yubayina inuu caddeeyo haddii qowlka manciga aan qabanno inuu caddeeyo ka qowli muslimin see u caddaynaa marka muslim qowlkiisaoo kale ou dhahayo xadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can hamaamin qaala haada maa xadaanaa abuu hurayra wadakara axaadiia axaadiid buu sheegay minhaa uu ka mid yahay wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina adnaa maqcadi axadikum alxadiid sidaa ha yeelou leeyahay ha u bayaaniyo ayb maalan wuxuu rabaa xadiid dhexe inuu soo qabto markii horena wuxuu u maqlay nusqada xadiidka koowaad unbaa sanadka lagu sheegay inta kale oo bilisnaadi ama wabihi baa la dhahaya adiga nusqadoo dhan ma rabtid xadiidka sagaalaad ama tobanaad baad rabtaa si gaara inaa u warisa haddaan qabanno qowlka manciga waxaa wanaagsan in la bayaaniyo see loo bayaanina oo manciga loogaga fakana sida muslim u bayaaniyey oo kale waxaad leedahay sanadkii baad akhrinaya marka hore cabdurasaaq can macmar can hamaam can abi hurayra wadakara axaadiia ayaad leedahay marka wadakara wuxuu sheegay kii ii sheegay aniga axaadiia buu sheegay marka ama yacnii raawigu axaadiid buu xusay minhaa uu ka mid yahay kan aa rabto markaa soo qabo waa dariiqa muslim oo isticmaalo imaamu lbukhaari isaga mararka qaar wuxuu isticmaalaa hab kale maalan nusqada waxaa ugu horeeyo sanadkuu soo kaxaynayaa markaas wuxuu sheegayaa awalu xadiiin fi nusqa matnigaasuu sheegaa markaa kadib ayuu xadiidka ou rabow dabagelinaya wuxuu ku sameeyaa sidaas oo kale waxaad arkaya isagoo baab joogo maalan kitaabulbuyuucuu ku dhex jiraa markaasu wuxuu keenayaa sanadkiibu ayuu akhrinaa ayuu ke ayuu qoraa markaasuu leeyahay naxnu alaakhiruuna asaabiquuna xadiidka ou rabou ka bacdi sheegay muxuu ka wadaa marka naxnu alaakhiruuna asaabiquuna baabkeed maba la joogaba muxuu ka rabaana wuxuu ka rabaa inuu ku dareensiiyo xadiidkan dambe uu soo wado nusqo ayuu ku dhex jiraa kama bilowdo nusqadana xadiidkan baa u horreeyey marka meesha isagoo muslim sidaan dhahayo mararka qaar bukhaari sidaasuu dhahaa sidaan baana aada u fiican wadakara axaadiida buu sheegay minhaa waxaa ka mida waqaala rasuulu اllahi sal ly slama ina adnaa maqcadi axadikum alxadiid wakada facalahu sidaa buu yeelay kaiirun in badan oo min almu'alifiina ka mid ah wa ama caadatu bacdihim qaarkood caadadooda wa ama icaadatu bacdihim qaarkood celintooda alisnaada ay soo celinayaan aakhira alkitaabi kitaabka aakhirkiisa falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ma koryeelayo qaar baa waxay samaynayaan markay soo oofsadaan xadiidkiiba iska warinayaan iska warinayaan matn sanadkii bay haddana gadaal mar labaad ku sheegayaan khilaafkan marka ma kor yeelaya kaas wa amaa icaadatu bacdihim qaarkood celintooda soo celintooda alisnaada ay celinayaan isnaadka aakhira alkitaabi kitaabka aakhirkiisa ay ku soo celinayaan falaa yarfacu hada alkhilaafa khilaafkan ma kor yeelayo oo ma kor qaadayo oo ah yacnii xadiidka aan koowaad midka aan ahayn in biduuni sanad yacnii aad ku warisay wabihi aad ku warisay inaad sanadka usoo kaxaysato khilaafkii mancinayay qowlkii yacni alqowlu bilmanci iyo alqowlu biljawaaz aan sheegnay khilaafkaa ma ku kor noqonayo in sanadka xagga dambe lagu sheego ilaa annahu yufiidu laakiin wuxuu faa'iideynayaa ixtiyaaqan dadaal iyo waijaazatan ijaazo baaliqatan xeel dheer min aclaa anwaacihaa anwaacda ijaazada tan ugu sarraysana ijaazo ayay soo koobaysaa markuu inta nusqadii xadiidkii koowaad ku dhex sheegay kuwii kalena wabihi wabihi yidhi uma haddana sanadka aakhir ou mar labaad ku soo celiyey waa noocun iska ijaazo ixtiyaad ixtiyaad iyo nooc ijaazo ah waaye ayuu leeyahy laakiin khilaafkii ma kor noqonayo ayb taa intaas uga baxay muslim baana aad saxiixu muslimka aad loogu arkaa kutubaha kale waaba yarta in lagu arkaba wabihida iyo wabilisnaadi iyo isagaa aad ugu badan alxaadi cashar masalada kow iyo tobnaad taqdiimu اlmatni cala sanad masaladan matniga sanadka laga hormariyo matnigii baa la sheegay gadaala sanadka laga sheegay adiga ma kuu bannaantaha inaad sanadka soo hormariso cala aljaadda oo matniga aada dib dhigto idaa qadama almatna matniga hadduu hormariyo ka qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kadaa nebiga sidaa buu yidhi oo kaleu yidhi aw ilmatna ama matnigiibuu hormariyey matni marka la leeyahay waa ka caamsan yahay qaala rasuulu اllahi yani awil matna uu ku leeyahay waa tanwiic maxaa yeele matnigu mar walbaa qaala rasuulullahi inuu ahaado qasab ma aha qaala rasuulullahi isagoon ahayn baa matni iska imaan karaa wuxuu noqon karaa qowl saxaabi matnigu wuxuu noqon karaa qowl taabici wahaakada aw ilmatna ama matnigiibuu hormariyey wa akhara alisnaada isnaadkiibuu dib dhigay ka rawaa naaficun can ibni cumara oo kale can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam kada uma yaquulu markaasuu dhahaya akhbaranaa bihi fulaanu can fulaanin middanna waxay tahay matniga qaybta dambe in laga sheego qaybtiisii hore la gooyo gadaal laga sheego suuradan saas weena bukhaari baa maalan wuxuu dhahayaa rawaa naaficun can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam kada sanadkan hadda maxaa ka maqan qaybta hore bukhaari sheekhiisa iyo shaykhu shaykhiisaa maqan gadaal markuu matnigii dhammeeyey buu wuxuu yidhi xadaanii xadaanii qutayba can maalik sanadkii waaba dhammaystiran yahay marka qaybtii oo hore uu ku sheegay iyo qaybtan dambe waa iska baayaan sanadka waa dhammaystiran yahay mas'aladaa marka waxaa weeyaan wax dhiba malo sanad mutasila waay sanadkaas waa mas'alada marka shaarixa bukhaariga kirmaani shaarixa bukhaariga ee kirmaani la yidhaahdo waa mas'alada uu yeelay uu yidhi inta xadiid sidaanoo kale ku yimid aلzuhriyu can saalim can ibni cumar oo kaleu ahaa matnigiibuu sheegay gadaaluu bukhaari marka sanadkii awalkiisii ka sheegay qaybtii hore markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan waa mursal kownuhu in gadaal laga sheegayna ma uga baxayo yidhi yani mursalnimada inqidaaca iyo waxa uga bixi maayo sababta wuxuu leeyahay kan horena waa sanad midkan dambena sanad gaara markaasuu xaafid ibnu xajar aad ugu radiyey ayb waa meesha marka uu yidhi maalka mashhuurka noqday meeshuu ku keenay man takallama fii hayri fannihi ataa bihadihi اlcajaa'ib meeshu ku keenay kirmani marka waxau ahaa ninda aad yani waxaa weeyaan fiqhu lugaha aad u yaqaano oo yacni kelimaadka macaanideeda iyo hariibka iyo waxyaabahaasu aad u yaqaano dabcan culumta kalena wax waa ka yaqaanay laakiin aad mutabaxir uguma ahan baa laga wadaa ilaa nin bukhaari ma sharxeen hadduusa waxba ka aqoonine wax waa ka yaqaanay laakiin mutabaxir kuma ahayn markaa sidaa buu yidhi qofkii aan fannigiisa fanni aan ahayn dhex galo cajaa'ibtaanoo kaleu la imaadaynam marka mas'alada uu ku keena taasay ahayd kitaabulxaji buu ku dhex yidhi marka fatxulbaariga middaan laftirkeeda hadda u ka hadlahay alimaam الnawowi ayb uma yaquulu ahbaranaa bihi fulanu can fulani xataa yatasila saxa waa ansaxayaa wa kaana mutasilan buuna ahaanaya waa kaa marka muxadiiintu saanay qabaan falow araada man samicahu qofkii maqlay haakadaa sidaa u maqlay haddii uu doono taqdiima jamiici اlisnaadi isnaadka dhammaantii inuu hormariyo fajawazahu bacduhum qaarkood waa banneeyeen wayenbagii fiihi waxaana ku habboon masalada kan dhexdiisa khilaafun khilaaf baa ku habboon ka taqdiimi bacdi اlmatni matniga hormar qaarkiis la hormariyo kale calaa bacdin qaarka kale laga hormariyo oo kale binaءan calaa manci الriwaayati biاlmacnaa isagoo uu ku dhisan yaho lagu dhisaayo calaa manci الriwaayati riwaayadii mancinteeda bilmacnaa lagu wariyo ariwaaya bilmacnaa mancintii la manciyay ku dhisan tahay marka isagu waa mutasil ahaan waa sax laakiin adiga sida aad see u werinay haddii sidaa aad ku maqasho xadiidka ma kuu bannaan taha inaad sanadka oo dhanba iska hormariso matnigana iska dabamariso waa banneeyeen culammada qaarkood wuxuu leeyahay marka ibnu salaax waxaa habboon laakiin mas'aladan in la geliyo khilaafka la geliyey alriwaaya bilmacnaa oo kale ilaa macnuu ku warina ninkaana taa in la geliyo habboon waxaa la mida matnigii oo laysdaba mariyey adiga inaad aad tartiibiso khilaafkii alriwaaya bilmacnaa ku jiray ayaa halkaana ku jiraya walow rawaa xadiidan biisnaadin haddii xadiid uu isnaad ku wariyo uma atbacahu isnaadan mas'alo kale waay tanna mas'alo kale weeyaan middan suuradeedu waxay tahay isnaadaad sheegtay matni baa ayaad ku xijisay matnigii mid lamidaa rabtaa inaad soo celisay laakiin isnaad kale ku yimid markaabaa waxaad tidhi isnaadkii labaad baad soo kaxaysay markaad dhammaysay sanadka ayaad waxaad tidhi milahu naxwahu milahu naxwahu muslimaa ku badan iyadana tanoo kale ilaa muslim duruqdow asagu istiicaab ku sameeya aad ugu daran yahay xadiidkii marka waxaa weeyaan matnigii oo kale ama mid lamida yaad ma sheegaysid marka matnigii ma sheegaayo isnaadkii labaaduu soo kaxaynayaa milahu naxwahu isnaadkii marka matnigan labaad oo naxwahu la yidhi ama milahu la yidhi isagu yacni see see see aan loo warinayo ayb ama matnigii hore isnaadkan labaad ma lagu wari karaan oo isagu bilaa matniga oo milahu layska yidhi ma layskugu bedeli karaan ma layskugu warin karaan walow rawaa haddii uu wariyo xadiidan xadiid biisnaadin uu ku wariyo isnaad uma atbacahu ou dabageliyo raaciyo isnaadan isnaad ou raaciyo qaala fii aakhirihi isnaadka oo qaala fii aakhirihi aakhirkiisa uu ku yidhi milahu uu ku yidhi faaraada saamicu kii maqlayna ou doonay riwaayat almatni matniga hore matniga hore warintiisa bilisnaadi اhaani isnaadka labaad inuu ku wariyo ou doonay arrintaas ay tahayna faladharu sida xooga badan mancuhu weeyaan inaan lagu warin karin aladharu mancuhu suuradada masalada ma la fahmayna sanad buu soo kaxeeyey maala wuxuu yidhi xadaanaa qutayba can maalik can naafic can ibni cumar qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama matni buu sheegay xadiid buu sheegay haddana meel kaleu ka soo galayo waxa uu yidhi marka xadaanaa cabdullahi bnu maslama can الzuhriyi ama yani xadaanaa maala wuxuu yidhi mثلا wxuu yihi cbdاللaه بن زbayr qال xadaثna سفyاn عن الزهرiي عن sالم عن بن cmر miثlh ama naxwahu hadda labaad haysataa sanad iyo matnigiisoo hore sanad iyo matnigii oo kii horoo kale waayo la yidhi sanadkan labaad oo matnigiisa milahu la yidhi inta soo qaado matnigii hore oo aad taqaanay ma lagu weri karaan iyadoo milahudan iyo naxwahudan la raacayo fal adharu mancuhu maya wahuwa qowl shucbata weeyaan shucbo qowlkiisa waajaazahu hawriyu hawri laakiin waa ogolaaday mar hadday isku mid yihiin wax dhiba ma leh milahu mila alwali naxwahu naxwa alwali matnigii hore soo qaado sanadkan ku weri waa bannaan tahay saasuu yidhi hawri wabnu maciin ayb ibnu maciin wuxuu leeyahay idaa kaana haddii uu yahay mutaxafidan midka milahu iyo naxwahu dhahayo haddii uu yahay mutaxafidan mid yacnii aad isu yani wax u ilaaliyo mumayizan soocayo bayna alalfaadi alfaadda mid kale soocaya haddii uu yahay ayb wa kaana jamaacatu min alculamaa'i jamaaco culimmada haddii ay sidaa ay tahay waa bannaan yahay buu ka wadan ayb qof alfaaddii kale soocayo oo yani mumayiz ah mutaxafid ah waa u bannaan yahay muslim ibnu اlxajaaj iyo imaam axmed iyo oo kale nacam hadduunan sidaa ahayn uma bannaano wuxuu leeyahay muslim alfaadda iyo waxau aadba u kala soocaa isaga waa u bannaan tahay inuu ku wariyo sanadka dambe matniga hore ilaa alfaaddii buu diqo badan kala siiyaay iyo imaam axmed amaa man laa yumayizu maya wakaana jamaacatu waxay ahaayeen jamaaco min alculamaa'i culimmada ka mida idaa rawaa axaduhum midkood hadduu warinaya midla haada kan oo kale dakara alisnaada isnaadka ayuu sheegayaa uma qaala markaasu wuxuu dhahayaa mila xadiiin qablahu midla xadiiin xadiid oo kale weeyaan sanadkan yacni matnigiisa xadiid oo kale waayo qablahu kan isaga ka horreeyey matnuhu matnigiisuna kadaa uu yahay culamada qaarkood saasay dhihi jireen sanadka labaaduu soo kaxayna markaa wuxuu leeyahay mila xadiiin qablahu matnuhuna kadaa uu yahay markaasuu matniga sheega waاkhtaara alkhaiibu haada khaiibu اlbaqdaadi kan buu doortay wa ama idaa qaala haddii uu yidhaahdo naxwahu faajaazahu اhawriyu waa banneeyey wamanacahu shucbatu waa diiday iyo wabnu maciin labadaba naxwahu ibnu maciin awal tafsiiluu gelinayo laakiin meeshaan ibnu maciin tafsiil ma gelinayo toosuu shucbo u raacay waa maxayna naxwahu iyo milahu waa kala duwan yihiin waana midda ibnu maciin uu leeyahay idaa yani idaa kaana mutaxafidan mumayizan taasaa keenaysa milahu lafdiga isku mid waayaa laga wadaa naxwahu lafdiga isku mid maaha laakiin macnaha isku midaha laga wadaa walidaalika iska jir marka xadiidka haddaad naxwahu iyo milahu ku kala aragto culamaa ulxadiid laba macnay u kala tahay milahu mila yani alfaadihi oo kale naxwahuna naxw macnaahu macnahay iskaga mid ka yihiinaan ka wadaa laakiin lafdiga waa iskaga dhadhow yihiin marka naxwahu hadday tahay waa la diiday markuu sanadka labaad soo kaxeeye naxwahu hadduu yidhi kadib matnigan labaad ee sanadkan labaad matniga koowaad laguma wari karo qaala alkhaiibu khaiib waxa uu yidhi farqu bni maciin bayna milahu iyo wanaxwahu ou kala farqiyey yasixu farqigaa wuu ansaxayaa calaa manci riwaayati bilmacnaa buu ku ansaxayaa alriwaaya bilmacnaa mancinteedii mas'aladii ku jirtay buu farqigaasi ku ansixi karaa fa amaa calaa jawaasihaa calaa jawaazi riwaayati bilmacnaa in macno wax lagu wariyo bannaanaanshadeeda falaa farqa naxwahu iyo milahu waxba kuma kala duwana markaa haddiiba alriwaaya bilmacnaa la ogolyahay amaa laakiin almancu biriwaayati bilmacnaa haddii la yidhaaho mancu riwaayati bilmacnaa haddii la qaato farqigaa ibnu maciin macnou yeelana marka qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi yalzamu alxadiiiya ayb yalzamu waxaa ku laasimayo alxadiiiya midka xadiiiga ee xadiidka aad u yaqaano min aliqaani yani itqaaninta xaggeeda an yufariqa ayaa ku laasimayso an yufariqa inuu kala geeyo bayna milahu iyo wanaxwahu ay tafriiqu التfriiqu baa ku laazimayo bayna milihi milahu wa naxwahu milahu iyo naxwahu inuu kala geeyaa ku laazimayso falaa yaxilu uma xalaal aha an yaquula inuu dhaho milahu ilaa in itafaqaa hadday iswaafaqaan fi lafdi lafdiga ay iska waafaqaan maahane wayaxilu naxwahu naxwahu baa u bannaan ida kaana bimacnaahu hadduu macnihiisu yahay qofka marka xadiiiga milahu iyo naxwahu inuu kala saaraa ku laasimayso saabu uu leeyahay aلثaanي caشhara masalada labayo tobnaad إida dakara الإsnaada وbacض الmatni ثuma qaala wadakara الxadiiث halkan masaladan waxay tahay iyadana suuradeeda sanad buu sheegay matni ayuu sheegay matnigii ma dhammaystirin aayar markii uu matnigii cabaar yar waday ayuu wuxuu yidhi wadakara الxadiiثa wadakara fulan wuxuu sheegay alxadiiثa xadiidkii buu sheegay ninkii sidaa wax ku maqlay xadiidka haddii uu yaqaano matnigii ma dhammaystiri karaana mase meeshii loogu joojiyo ku joojinayaa wadakara alxadiid baa asna uu ku gaabsana taasuu halkan sheega idaa dakara اlisnaada haddii uu xuso isnaadkii wa bacd almatni iyo matnigii qaar ka mid ah uma qaala uu yidhaahdo wadakara alxadiida ama alxadiid faaraada saamicu saamicii ou doono riwaayatahu xadiidka warintiisa bikamaalihi maca kamaalihi isagoo dhammaystiran fahuwa owlaa bilmanci kan baa ku owlaysan in la celiyo la manciyo min milahu wa naxwahu masaladii hadda aan milahu iyo naxwahu ka sheegayna kan baa kaga habboon in la manciyo laga celiyo famanacahu اlustaadu abu isxaaq waa manciyey waajaazahu اlismaaciiliyuna waa banneeyey goorma laakiin idaa carafa almuxadiثu muxadidka haddii uu garto wasaamicu iyo midkii maqlaayey dalika alxadiida xadiidkaas muxadidka ku xadiiay iyo ninka saamicaa hadday labaduba yaqaanaan xadiidka dhammaystirkiisa wاlاxtiyaadu sida habo sida yani dadaalka badanse an yaqtasira inuu ku gaabsado weeyaan cala اlmadkuuri intii la sheegay uma yaquulayani inuu yidhaahdo an yaquula inuma yaquula uma an yaquula inuu dhaho qaala wadakara alxadiida buu yidhi wa huwa xadiidkuna kadaa sidaas waaye wayasuuquhu bikamaalihi isagoo dhammaystiran buu kaxaynaya muxadisiinta marka aad ba diqa fara badan iyo xil badan bay isa saareen yani ila waxaan la warinayaa warkii rasuulka sala allahu calayh ali wasalam waxaa marka xadiidan diqada ku jirta fiir dadkan say wax soo guurinayaan dadka maanta joogana waxaa weeyaan yacnii ilaahay isagaa yaqaana diintiisa soo u xifdiya man axaadiidtii loo baahnaayo dadkaanu ku xifdiyey ayagaa ahal u ah macnaha dadkeennan dambe laakiin nin haddaad halkaas hadda haddii ay wax ka dhacaan oo suuqaas loo wada jeedo saddex qofood haddaad soo qabata qisadan bal ka war ninkii muxuu yidhi haddii aad tiraahdo nin walbaa war gaaruu kuu sheegaa waxaa qaldan marka habwarintiina waa qaldan tahay fahamkii laftirkiisina waa qaldan yahay marka fahamkeenno xun habwarinteenno iska xun intaasa isku darantaymarka sida dadkan xadiid hadii looga wariyo waaba dhib badan tahay laakiin muxadisiintu saani iyagu waxyaabahan bay iyagu kala saarayaan marka abaal weynay kuleeyihin marka dadka yani dadkaanaan iska cibaadaysanayo ama yacni waxyaabahan ku cibaadaysanayno iyagaa abaal badan ku leh mar hadday sidaan wax u kala saar saaraya ayb marka sidaa inuu yidhaahdaa fiican inuu sanadkii soo kaxeeyo matnigii intii loo sheegay sheego oo markaa uu yidhaha wadakara alxadiida wahuwa xadiidkuna sidaa sidaa ayb wayasuuquhu bikamaalihi ayuu markaas usoo usoo kaxaynaya waidaa juwiza ilaaquhu waidaa juwiza haddii la banneeyo ilaaquhu iska ilaaqidiisa haddii la banneeyo inuu iska soo kaxeeyo xadiidka isagoon sidaan dhihin fataxqiiqu taxqiiqu sida yacnii taxqiiqu uu ku jiro ibnu salax uu taxqiijiyey annahu biariiqi اlijaazati اlqawiyati buu ku warinayaa ijaazadii xooga badnayd dariiqeeda fii maa lam yadkurhu shaykhu shaykhiisa wax aanu sheegin ijaaza ahaanba ayay ugu bannaantay inuu ku wariyo walaa yaftaqiru uma baahanayo ilaa ifraadihi bilijaazati kan in gooni si gaara in kan loogu ijaazeeyana u baahan maayo wuxuu ka wadaa sheekha sidaa yidhi haddaad ijaazo caama ka haysato xadiidkii dhammaystirkiisiina aad taqaano waa ku bannaantahay intaas dambana laakiin waxaad ku werinaysaa calaa ariiqi اlijaazati ilaa calaa ariiqi اsamaac samaac ma aha ijaaz ahaan baad ku werinayna markan dambe marka wuxuu ku leeyahay si gaara inuu kugu ijaazeeyo xadiidkan inta ka dhiman miyaa shardiya mase ijaazada caamka waa ku filantah tan caamka waa ku filantahuu ku leeyahay walaa yaftaqiru ilaa ifraadihi bilijaazati saasuu ka wadaa ayb الثالث caشر maسألada saddex-iyo tobnaad qaala الشhayku abu cmar ibnu صلاح wuxuu yidhi الظaahiru أnahu laa yaجuuزu تغyiiru qaala النabiyu slى الlaه عalيه وaلي وsلم ilaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wali wasalam masalada hadda halkan uu ka hadlaya waxay tahay haddii aad xadiidka ku maqashay qaala rasuulullahi sal l slam qaala nebiyu ma dhihi kartaa ma loo bedeli karaa ibnu abu cumar ibnu salaax uu le sida daahirkaa inaynan bannaanayn ma loo bedeli karo qaala nebiyu qaala nebiyu joog qaala rasuulullahi qaala rasuulullahi joog walaa cagsuhu cagsigiisana mama bannaano wain jaazad haba bannaanaatuu leeya alriwaayatu bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa hadday doonto haba bannaanaatee annebiyu iyo alrasuulu layskuma bedeli kara sababtoo a macnahooda kala duwan uu leeyahay isku macnaba ma bahan ayb likhtilaafihi iskhilaafitaanka uu xagga macnaha iska khilaafayo darteed wasawaabu alimaamu nawowi wuxuu yidhi sida sawaabkaas wallaahu aclamu jawaasuhu waay waa inay bannaan tahay macnahooda haba kala duwanaadaan laakiin hadda macnaha laga rabo ma isbedelayan ma isbedelayan nebi iyo rasuul hadday doona ha kala duwanaadaan laakiin xadiidka lagu dhex yidhaahdo qaala rasuulullahi iyo midka qaala nebiyu lagu yidhaahdo maa macnihiisa isbedelaana ma isbedelayan nebiga la sheegaa oo nebi maxamed rasuulka la sheegaa oo nebi maxamed calayh salatu salaam marka wuxuu leeya riwaaya bilmacnaa waxay dhib keenee haddii macnuhu iskhilaafayo laakiin hadda macnaha isma khilaafayo nebigaa yidhi haddii la dhaya rasuulkaa yidhi mid unbaa loo jeedaa ayb qaar baa waxay yidhaahdeen rasuulkaaba diidayoo xadiidkii albara ibni caazib markii uu baray ducadii yani ducaa unow allahuma yani markii uu baray ducadii ahayd allahuma laka aslamtu allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii amri amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzaltah wanabiyika aladii arsalta bara ibnu casim marka wuxuu yidhi nebigu ku dul aqriya xadiidka wanabiyika meeshii ahayd bay warasuulika ku bedelay warasuulika aladii arsalta maya wanabiyika aladii arsalta dhe taas laakiin waxaa la leeyahay waa dikri adkaarta la akrinayana maadaama ajar laga ratibay tawqiifi waay laakiin hadda tan tawqiifi maaha qaala rasuullahi qaala nebiyu iyad waa dikri hadda tawqiifi a ma ahan tan waa kala duwan yihiin dabcan adkaartu sidii nebiga u sheegay markaad u sheegta ajarku helaya haddii aadan u sheegin lama oga in ajarku helayso walidaalika marka culimmadu waxay leeyihiin ereygan in ajarku ereygaanuu ku jiraa nebigu uu sheegay annaga ma ogin ereygan kale in lagu helaayo iyo in kale waa qeyb maadaama aanan ogeyn isaga lagu gaabsana walidaalika dikriga soo arooro sifa ku soo aroora waa in isaga un la laasimo oo aan la bedbedelin ayb marka mas'aladan iyo tan is yeelan maayaan wasawaabu wallahu aclamu jawaasuhu weeyaan liannahu laa yakhtalifu bihi iskhilaafi maayo macnuhu hunaa meeshaan macnan macno iskhilaafi maayo wahada madhab axmed bni xambal waxamaad bni salma wاlkhaiibi weeyaan madaahibtoodii الرaaبع caشhaر maسألada afariyo tobnaad إida kaana fii samaacihi bacdu اlwahni facalayhi bayaanuhu xaala الriwaayati samaacaagii baa nooc dacfi baa ku jira marka aad xadiidka dhegaysanaysa maala xadiidkan baad waxaad ku dhegaysatay majlis mudaakaro majaalistu labay ahaayeen majlisu samaac iyo majlis اlmudaakara majlisu samaac waxaa la yidhaha midda uu shiiqa ugu talagalay in laga maqlo xadiidka majlis mudaakarana waxay tahay culamaa meel fadhiso xadiidkii yacnii jus hebel aan mudaakarayno maxaad ka haysaa adiga waxbuu sheegayaa kan waxbuu sheegayaa majlis mudaakara waakaas majliska marka mudaakarada nooc wahni baa ku jira sababtoo a ninku isma soo diyaarinin laakiin majliskan kale waa isdiyaarinaa ka fadna majlis mudaakara marka haddaad xadiidka shaaqi uga qaaday ma inaad caddaysaa mase uga iska warin karta in la caddeeyu leeyahay sida wanaagsan ama yacni waxaa weeyaan marka xadiidka aada maqlayso wahniga ku jiri karaa wuxuu noqon karaa xadiidkii baad dhegaysanaysay meelahaasaa ilmo iyo dad waa dad baa ka qayqaylinaya ereyada qaar culaysay kugu ahayd inaad qabato nooc wahni ah baa kugu jira soo ma garana ama kelmad baadan aad u maqlin ninka agtaadaad weydiisay waxaasoo dhan bayaan bay rabaan kulli xaal riwaaya marka xaalat اlaadaa waa la bayaaninana idaa kaana haddii uu yahay fii samaacihi maqalkiisa bacdu اlwahani dacfi qaarkii hadduu ku sugan yahay facalayhi korkiisa waxaa bayaanuhu inuu bayaaniyo caddayntiisa laga rabaa xaal riwaayati fii xaali riwaayati waqtiga wax la warinaya dhexdeeda wa minhu waxaa ka mida yani xaalaat اlwahni waxaa ka mida idaa xadaahu xadiidka haddii uu sheego min xifdihi xifdigiisa hadduu ka sheego fi اlmudaakarati sheekhi baa xifdigiisa ka sheegay fi اlmudaakarati mudaakaradii dhexdeedii falyaqul ha yidhaahdo xadaanaa mudaakaratan marka uu ka warinayo hadhaho xadaanaa mudaakaratan kamaa facalahu a'immatu siday a'immaduba yeeli jireen wamanaca jamaacatun jamaaco way diideen oo minhum a'immadii ka mida alxamla xambaarid canhum iyaga laga soo xambaaro xaala almudaakarati waqtiga mudaakarada qaar culammada ka mida waxay dhaheen annaga mabana laga warin karo xaalu lmudaakara waqtiga aan wax mudaakareey aan mudaakarada samaynayno waxbana lagama warin karayba dhaheen iyagoo ixtiyaad samaynayo waidaa kaana alxadiidu xadiidku haddii uu yahay can iqatin wamajruuxin mas'alo kala waatanna xadiidkiiba waxaa laga warinayaa laba nin nin waa iqo ninna waa majruux nin waa iqa ninna waa majruux oo waa daciif waidaa kaana alxadiidu xadiidka haddii uu yahay in laga warinayo can iqatin nin iqaa xaggiisa iyo majruuxin nin majruuxa aw iqatayni ama laba nin oo iqaa falowlaa sidaa habboon an yadkurahumaa labadaba inuu sheego labadooda iska sheeg fain iqtasara haddii uu gaabsado calaa iqatin iqo uu ku gaabsado minhumaa labadooda ka mida lam yaxrum fiihimaa xaran iqaya daciifa ka warinaysaa iqadii baa ku gaabsatay dhib ma laha laba ninoo iqaad ka warisa mid baa ku gaabsatay dhib ma laha mid baad sheegtay kan kalena waa ibhaamisay dhib ma leh waxaa aad ugu daran muslim baa aad arrintaa ugu daran mararka qaarkood marka waa ibhaaminaya qofkan xadaanaa abu bakr ibnu abi shayba wa fulaan buu iska leeyahay fulaanka waxaa dhici karta inuu nin daciifa yahay si kale taasi marka xaaraam ma aha bukhaarina waa yeelaa sidaa mararka qaarna muslim baas aad ugu xeel dheer ayb faa'iidada marka waa maxa ku jirta marka la leeyahy halla sheego nin iqaa iyo nin daciifa xadiiday isla wariyeen oo daciifka maaba layska daayo waxaan loo daynaynin baa la leeyahay daciif iyo iqa marka xadiidka laga wariyo waa laba nin cinda tacaarud waa loo baahanaa ninkan oo waxaa la dhahayaa xadiidkan dabaqaadkiisa dabaqadiisan laba ninaa ku jirta waa yani casiiz waay xadiidku ama xooguu leeyahay xoog buu u yeelanaya cinda tacaarud waxbaa lagu rajaxaa marka in layska tuuro daciif waa hala tuuro ma la dhahayo haddii xadii sanad kale oo oo dariiqiisa uu qariib yahay hadduu ku yimaado kana uu nin iqaa'i nin daciifo wada jiro ay yihiin kanaa laga rajaxaa faa'iidadu marka waa taa waidaa samica haddii uu maqlay bacda xadiiin xadiid qaarkiis min shaykhin sheekh wabacdahu qaarka kalena min aakhara oo ka maqlay farawaa uu wariyo jumlatahu xadiidka dhammaantiisa canhumaa labadooda uu ka wariyo mubayinan isagoo caddaynayo anna bacdahu qaarkiis can axadihimaa inuu yahay wabacdahuna can ilaakhari uu yahay jaaza waa bannaan tahay hadduu saa u kala bayaaninayo muslim baana aad ugu daran uma yasiiru kullu juz-in wuxuu noqonayaa juz kasta oo minhu xadiidka ka mida kaannahu sidii isaga oo rawaahu ka wariyey can axadihimaa midkood isagoo ka wariyey uma yasiiru wuxuu noqonayaa kullu juz-in juz kasta oo minhu min alxadiidi ka mida kaannahu rawaahu sidii isagoo ka wariyey can axadihimaa midkood isagoo ka wariyey ayb mubhaman isagoo la ibhaamiyey markaa tacyiinuhu cayinitaankiisa faxiina idin markaa juz kastaa marka wuxuu noqonayaa yani isagoo kaanahu yanii laba sheekh haddii uu leeyahay mid kastaana qayb xadiid ka mida uu ka wariyey haddii uu markaa kala caddeeyo waa bannaan tahay mid kastaana xadiid mustaqiloo kaleo iska noqona laakiin isagoo haddii uu wariyo in rawaahu mubhaman haddii uu wariyey isagoon cayinaynin ka waran farawaa jumlatahu canhumaa mubayinan ay tii hor ahayd mubhaman isagoo ah ayb farawaa jumlatahu canhumaa mubhaman xadiidkii wuxuu wariyey marka isaga oo dhammaantiis buu wariyey laakiin ma kala qaadin kanna intaanuu leeyahy kanna intaanu wariye ma aanu dhehin ma kala cadaynin falaa yuxtaju fiihimaa la xujaysan maayo falaa yuxtaju la xujaysan maayo bishayin wax oo minhu kaa ka mida waxba laga xujaysan maayo xadiidka labadiisa qaybna goorma in kaana fiihimaa majruuxun labada haddii uu majruux labada midkood hadduu majruux yahay yacnii nin iqaa iyo nin daciifa nin walba xadiidka qaybuu leeyahay kana qayb kana qayb haddii la kala bayaaniyo dhib ma leh bayaanku waaba xugun lagu soconaayo haddaan la bayaanininna oo wixii dhammaan laysku ibhaamiyey oon la kala caddaynin marka ninna uu daciif yahay ninna iqa uu yahay kulligiis waa laga tegaa leanna haddaan la kala garanaynin see leeyana wayajibu waxaa waajiba dikruhumaa xusitaankooda labada inuu sheego jamiican ayagoo wada jiro mubayinan isagoo caddaynaya in kaana can axadihimaa midkood in kaana haddii uu yahay bacduhu xadiidka qaarkiis can axadihimaa wa bacduhu qaarka kalena can ilaakhari uu yahay ayb inuu kala caddeeyo haddaanu kala caddaynin waa laga istaagay waa laga juulaya ayb annawcu asaabicu wاlcishruun nooca labaatan iyo toddobaad macrifatu aadaabi اlmuxadid sifatu riwaayantaas kusoo dhameeyey macrifatu aadaabi اlmuxadii muxadidka aadaabtiisa laba baab waay marka laba nooc kan macrifatu aadaabi اlmuxadid ay shaykh baa laga wadaa nooca kalena macrifatu aadaabi اaalib labadaas halkan ku sheega macrifatu aadaabi اlmuxadidi muxadidka aadaabtiisa garashadeeda cilmu اlxadiidi cilmiga xadiidka shariifun cilmi sharaf badan yunaasibu wuxuu u munaasab yahay yunaasibu waa cilmi u munaasaba makaarim alakhlaaqi akhlaaq wanaagsan wa maxaasina ashiyami iyo khaslado hagaagsan dabaa'ic wanaagsan ayuu u munaasab u yahay cilmiga xadiidka waa cilmi shariifa wuxuu rabaa marka akhlaaq wanaagsan ayuu munaasab u yahay wa maxaasina ashiyami dabeecad wanaagsan dabci fiican wa huwa min culuumi اlaakhirati waa culuumta aakhira saasuu leeyahay ibnu salax waa culuum alaakhira culuum dunyaa ma aha cilmi addunya wax looga gogoobo ama looga raadsada ma aha waa cilmi aakhira walidaalika dadka cilmigaa cilmi aakhira un uga yeeshay waa ilaah yani way ka nafci badan yihiin dadka kale kuwa kaleo un ku raaraadiye walidaalika waataan soo marnay culammada inay imaam axmed iyo kayrkii inay diideen akhdu اlujrati cala اtaxdiid waa soo marnay ujro in lagu qaato khilaafkii ku jira waa ninkii hadda u baahnaa tafaasiilna waa waa waa ku sheegnay inay ku jirtay wa huwa min culuumi اlaakhirati culuumta aakhiro ayuu ka mid yahay man xurimahu qofkii laga hoojiyo oo laga manciyo xurima khayran cadiima khayr weyn ayaa laga manciyey ninkii cilmiga xadiidka laga hoojiyo oo aan la siinin khayr badan baan la siinin qofka xadiidkii nebigana waato waa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi اddiin qofkii ilaahay khayr la doono diintau fahamsiiyaa fahamka diintana waxaa saldhig u ah qur-aanka iyo sunnada aslayn kuwa kalena waa tabac marka tabici maxaadba aaddaa haddaadan kan ilmaam ku lahayn ayb salliga nebigana waa ka buuxaa mar allaale qofka nebiga unbuu la nool yahay imaamu shaafici baa waxaa laga wariyay inuu yidhi haddii nin asxaabuulxadiida aan arko fakaأnii ra'aytu rasuul اllahi sal ا l slam anoo rasuulka arkaadba moodeysa maxaa yeele maanta dhan nebigu unbuu tacalluq laleeyahay ka sheekayna qofkuna qofka uu sheeg sheegitaankiisa badiyo waa jeclaadaan culimmadii hore marka waxay dhihi jireen majliska majliska asxaabuulxadiidka sida sufyaan thawri waa majlisu salaatin cala اnebiy sal l slam meel nebiga looga salliyo majliska yacnii dadka aaraa'iyiinta ahna waa majlis salliga nebigu ku yaryahay maanta dhan ila ara'ayta ara'ayta ara'ayta unbay sheegayaan ara'aytadu muطlaqan xaaraan uma aha laakiin haddii ay daa xaajo keento adda dabcan waa bannaan tahay in masaa-isha laga hadlo nacam laakiin tay tan la diidayaa waxay tahay ara'aytada tirada badan oo aan qofku aanu yani axaadiistii iyo aanu ku baranaynin waman rusiqahu qofkii lagu arsuqo xadiidka faqad rusiqa fadlan jaziilan fadli weyn ayaa lagu irsaaqay qofkaasi facalىa saaxibihi tasxiixu الniyati saaxibkiisii waxaa laga rabaa marka saaxibulxadiidka tasxiixu الniyati niyada inuu saxiix yeelo maadaama cilmigan cilmi aakhiro ou yahay niyaa loo baahaya haddaan niye aanay jirin bis waa ku dhammaatay inama alacmaalu biالniyaat wa tadhiiru qalbihi qalbigiisa inuu ka dahiro min aqraadi اdunyaa adduunyada ulajeedooyinkeeda qalbigiisa inuu adduunyadii ka nadiifiyo si cilmiga u galo ilaa culummadu waxay yidhaahdaan qalbigu waa dhul oo kale dhulku dhulna beeraha waa ku fiican yihinoo waxbaa ka baxo dhulna waxba kama baxaano waa dhul cusbooley ah waxba aanay ka baxaynin quluubtu bani aadamkuna sidaas waayo midna waxaa weeyaan diinta haddii sidaa loogu shubaba waa waa ka soo duxi midna eber waay maanta dhan haddii wax lagu aqrinayo ma leh waa qalbun xajariyun qaasiyun qalbun xajariyun qaasin weeyaan markaasi qalbigii cilmi badan u galo marka horeba nadiifi majmuuca muqadamo fiican uu imaamu nawowi ku leeyahay waxaa aad u wanaagsan marka muqadamada majmuuca in laga akhristo aadaabu aalib iyo aadaabu shaykh iyo fadwada iyo mustaftiga iyo waxyaabaha aadaabtooda isaga aad uga hadlo qalbigaaga hadday ku jiraan buu leeyahay cudurrada aadka u foosha xun cilmigii ma laguu furaayo kaalcujbi wاlkibri wاlxasadi waxyaabahaas ayb wاlistiطaalati calى الnaas ayb qalbigaada hadduu cujbi ku jiro iyo ismahadin cilmigii ma laguu furaayo walidaalika waxuu yidhi alimaamu الnawowi waxaa lagu ibtileeyaa cudurrada noocaasa alanfus اlkhisiisa nafaha xun dadka nufuustooda xuntaa quluubtooda xuntaa xaasidnimada iyo kibirka iyo ismahadinta iyo ayagaa lagu samaasida haddii aad rabto inaad iskala dagaalantana wuxuu ku yidhi xaasidnimada waxaad iskala dagaalantaa waxaad fiirisaa xikmada ilaahay inay keentay cilmigan ama waxaan in ninkaan la siiyo iska dhaafna xikmada ilaahay faraha ka qaadadana ninkan maxaa waxaan loo siiyey ma laga qaado haddaad istiraahda ilaahay baad marka sida sidaan ilaahay inuu wax u maamulo ma fiicna kaannaka saa inaad dhahayso kale marka marka aad qof xasdayso koo waxaad fiirsaa intaadan gelin war yaa siiyey ilaahay baa siiyey faraha ka qaad marka ilaahay soo asaga uma doorin asaa ku cilmila iska daa marka kii maal la siiyey kii ilmaha ilmaha baari looga dhigay kii aan ilma yani wahaakada cujbiga iyo ismahadintana wuxuu yidhi waxaad isaga baabi'inaysaa inaad ogaato waxaan adiga lagu siiyey inay caariye ay kugu yihiin agtaada ilaahay baa ku siiyey haddii hadda uu kaa qaato cid ku qabsan karta male marka caariye inay waxaan agtaada yaalla ay yihiino haddii la doono lagaa qaadi karo haddii lagaa qaadana bis ay tahay aan lagu soo celi kari ilaahay baa nebigiisa ku dhahay walain shi'naa lanadhabanna biاladii awxaynaa ilayka haddii aan yani kaa qaadna waxaa lagu waxyoodo qur-aanka cid ku siin karta mal waxyaabahaasu marka uu sheegay kibirka isaguna sidoo kale yuu ka hadlay dhowr cuduroo wuxuu ka hadlay qalbiga gasho oo aad u foolxun qofka daalibu cilmigana laga rabo inuu ka ilaaliyo nafsadiisa marka dadka dalabatulcilmiga waa yani xasadka aada looga waaniyaa mar walba kutubta adaabu dalabatcilmi xaasidnimada aaday uga hadlaan sababtoo yani meelo badan buu xaasidnimada ay ka soo geli tanaafuska ka mida ninka ayaanu kaa badinin darteed yaa xaasidnimo ay ka geleen ibnuljawsi cilmiga muhimaddiisa saydulkhaadirka kitaabka la yidhaha aad u cajiib u leeyahay n waqtiyada qofka oo iska camalka uusa haynin inuu iska feefeeriya waa fiicantaha wixii khawaadir qalbigiisa ku soo dhacay buu qoray ibnuljawsi nacam markaasu wuxuu yidhi waxaa ku soo dhacay uu yidhi qalbi qalbigayga culummadii iyo zuhaadiyaan isdhinac dhigay uu yidhi nacam ayb culummadii waxaan soo qaaday uu yidhi imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo bukhaari iyo kale rag waa weyn markaasaa waxay yidhaahdeen waxay dhahayaan waxaan arkay buu le inay leeyihiin oo cilmiga wa wax loo barta miyaa jira aan ahayn in la noqdo sida bishri ilxaafi iyo macruuf ilkarki iyo kale maaha iyo ibraahim ibnu adham heerkii ay gaareen un in la gaaro unbaa cilmiga loo barta ama wax kalaa loo bartaa bay leeyihiin ayb zuhaadi baan marka fiiriyey ayaguna marka waxay leeyihiin buu yidhi raggan waaweynee zuhaadda ibraahim ibnu adham iyo macruuf ilkarki iyo bishri ilxaafi iyo raggii zuhdiga iyo camalka heerka ka gaaray iyaguna waxay leeyihiin oo zuhdigaani muxuu tarayaa haddii aan la gaaraynin darajadii yacnii dadka culimmada ah yacnii wixii ay gaareen oy fahmeen haddii aan la fahmin muxuu taraa zuhdigaan isagaa wax soconaaya noqonaya mid kastaa marka midka kale yacni mid kastaa waxa ka maqan yaa uu dareensan yahay marka inay inuu helo ou jecel yahay mid kasta waxa ka maqan ayuu isleeyahay war amaa waxaan kaa maqan sayd ku heli lahayd buu isleeyahay nin isdhahaya male adaa dadka ugu fiican ma jirinhaddii markaakin dadka qaarkood waxaa weeyaan tadaawulaa gelaya haddii cilmiga xoogaa waasic u noqdo kale kii caabidka ah ayuu yasayaan warubamaa ninkan inta yartaa yaqaani ku cibaadaysto ilaahay dacwadiisa iyo ducadiisa uu aqbalaayo in wax badan uu ku jira caabidkuna waxaa laga yaabaa inuu isaguna cibaadadiisaas intuu isku mahadiyo haddaan ilaahay qabanin ninkan kuwan dadkan wax akrinaayo iyo axkaamta iyo akrinaayo inuu yasahaya laga yaabaan kuwan maxay yihiin dad ahlu yacnii cibaado iyo ahlu zuhdi ahlu taqashuf ma aha inuu yidhaahdo sida fiicanna waxaa weeyaan in labadaasuba laysku alquwa alcilmiya waalquwa alcamaliya haddii laysku daraa ay ka timaadaa yacnii nubuwada waxaan ujeedaa ay ka timaadaa dariiqii nebiyadoo lagu daydo taasay ka timaadaa wakhtulifa waa laysku khilaafay buu yidhi fi sinni da-da alladii yatasadaa oo ugu banbaxayo fiihi sanadka dhexdiisa liismaacihi maqashiintiisa da intee la eg bou ninku wax ku maqashiin karaayo ou sheekh ku noqon karaa oo ou dadka xadiidka ku maqashiin karaa waa laysku khilaafay wasaxiixu sida saxiixa ahna annahu ma taxtiija ilaa maa cindahu agtiisa waxa yaalla ma goortii loo baahdo jalasa lahu waa u fadhiisanayaa fii ayi sinnin kaana da' kasta u ahaado wax isaga agtiisa yaal ma loo baahan yaha baa la fiirina haddii loo baahan yaha waa u fariisanaya fii ayi sinin kaana wayanbagii waxaa haboon an yumsika inuu ka joogsado can اtaxdiidi xadiiinta inuu xadiid sheego ou yani xadiiثo idaa khashya haddii uu ka cabsado altaqliiطa isku dardaran biharamin liأjli haramin yanii waayeelnimo darteed da darteed inuu isku dardarmo hadduu ka baqo ha ka joogo xadiidka si hadhow wixiisii horeey wixii dambe aynan iskugu dardarmin bacd alculamaa hadday siddeetan sano gaaraan qaar hadday toddobaatan dhaafaan waa dhaafi jireen xadiidka aw amase bikharafin isku dardarsoon isdhexyaac dartiis aw bicaman ama indhala-aan kitaabu waxba warin jiray xifdigii baa si noqday indhihiina waa beelay ha ka joogo intiisii hore haweekaato wayakhtalifu dalika biikhtilaafi اnnaasi wayakhtalifu dalika kaagaas wuu iskhilaafayaa biikhtilaafi innaasi dadka say u kala duwan yihiin ee dagaara looma samayn karan ninbaa isagoo boqol jir aan innaba ha la ekaatay aan waxba isku dardaraynin ninna toddobaatan lixdan markuu gaaro isku dardarmaa taas marka lama xisaabi karo dagaara malaha faslun alowlaa sida habboon anlaa yuxadida waa inuunan xadiid sheegin aanu xadiidin bixadrati man qof agtiisa huwa isaguba owlaa minhu kaga haboonaansho badan qof isaga ka habboon ayb muxuu kaga habboon yahayna lisinihi da'diisa waa ka da'weyn yahay ow licilmihi ama ilmigiisa ow cilmihi cilmigiisa ow hayrihi ninka cilmi badan ama yacni cilmigii iyo da'dii cilmigii waa ku siman yihiin laakiin waa ka da' badan yahay ninkaa hawdaayo faraha uga qaado sidaabaa yani yaa habboon alowlaa buu ka cabira saasa habboon suyuudi asaga arrintan waa diidaya wuxuu leeyahay ma ahan sidaana wax ay dhiboo leedahay haddii uu doono inuu isagoo qofka cilmi badan joogo ka da' badan joogo inuu dad wax u sheega dhib ma laha isagu wuxuu leeyahay wafi صixaabi yani wuxuu leeyahay wafi الnabiyi waktigii rasuulka xadaثa الصixaabu صaxaabtii baa sheegeen nebigoo joogo saxaabada qaar baa fadwooday wafi الصixaabi waktiga asxaabtana xadaثa اlatbaacu taabiciin fadwootaa lahaaya saxaabadii waktigoodii markaasuu yidhi yakaadu an yuraa fiihi اlijmaacu arrintaa bannaan yani inay jirto ijmaac in laga arkaaba dhow oo shibi ijmaac oo kale waa laakiin isaga laftirkiisa warkiisa haddaad u fiirsato wuxuu sheegayaa bannaanaanshada halkanna alowlaa baa laga hadlay bannaanaansho lagama hadlinayo sida habboon waana sidan uu sheegaya ibnu salaaxman haddii marka uu joogo qof kaga habboon meeshaa qofkaa kaga habboon inuu sheego oo uu ka kaafiyo laakiin qofkii ku habboonaa hadduu ama mashquulsan yahay ama aanu dadkii wada gaaraynin oo kale ee markaa xaajaa keentay dhib ma laha laakiin iyadoo wax xaajaa aynan jirin u daa ninkaas taasaa marka aadaabtu ay tahay kuna habboon waqiila waxaa la yidhi yukrahu waaba la kaadaa an yuxadida fii beladin beled inuu ku xadiido dhexdiisa fiihi uu ku dhex jiro uu ku sugan yahay owlaa minhu qof isaga ka owleysan waa middaan midda suyuuda uu diidaayo ma jirto uu leeyahy karaahana ma aha ayb wayanbagii lahu waxaa u habboon idaa duliba minhu haddii laga dalbo maa yaclamuhu waxuu og yahay cinda arjaxa minhu wayanbagii lahu waxaa u habboon idaa duliba minhu haddii isaga laga dalbo wax maa yaclamuhu wax uu og yahay cinda arjaxa minhu qof isaga ka habmudan oo ka raajaxnimo badan agtiisa uu ku og yahay waxaa u habboon an yurshida ilayhi inuu ku hanuuniyo ninkaa xaggiisa oo uu yidhaahdo war ninkaas baa waxaan yaqaani orda u tago say ka faa'iidayso faddiinu nasiixatu faddiinu diinka annasiixatu weeyaan sakhaawi wuxuu leeyahay wamiman facalahu shaykhunaa wa shaykhuhu sheekheenni ibnu xajar iyo alxaafid alciraaqi iyo ayaa sidaan yeelay walaa yamtanicu min taxdiidi axadi likownihi hayra saxiixi niyati walaa yamtanicu ma diido khabarun bimacna nahyi ama walaa yamtanic younan diidin min taxdiidi axadin qof yacnii uu sheegitaankiisa inuu qof u xadiio xadiiu sheego likownihi qofka ahaanshadiisa darteed hayra saxiixi niyati niyadiisa miday niyadiisu midaanay hagaagsanayn sida inuu yahay darteed younan ugu diidin inuu waxu sheego fa innahu yurjaa waxaa la rajaynayaa sixatuhaa niyada saxiixnimadeedaa la rajaynayaa walyaxris ha ku dadaalo calaa nashrihi xadiidka faafintiisa mubtaqiyan isagoo jarinaya jaziila ajrihi xadiidka ajarkiisa weynaantiisa isagoo raadinaya ayb halkaani marka waxa uu tilmaamaya ama uu leeyahay ayb qof baa kuu yimid ama xalqadiibuu soo fadhiistay wuxuu rabaa inuu cilmigii akhristo adigana waxaad og tahay ninkaasi niyadiisu inay xun tahay qaabdarro iyo si kalead ku taqaanaa ha ka eryin dersiga ha dhihin yacnii orod iska tag bax niyadaadaa xun waxba kuu sheegi maayo aniga ha dhihin saa waxaa laga yaabaa dersiga inay niyadiisu ku wanaagsanaato culummadii hore waxaa laga hayaa inay dhihi jireen dalabna alcilma ligayr illaah faabaa an yakuuna ilaa lilah cilmiga markaan dalbaynay waxaan dalabnay ilaahay niyo kalaan ku dalabnay cilmiga waxay ka wadaan markaan cilmiga bilaabayna dad yaryaraan ahaynoo wax badan aan kala aqoonin marka waxaan islaahayn war hebel oo kale aad noqotid iyo yacnii ama ha lagu dhegaystooo kale iyo mufti aad noqotid iyo kale laakiin cilmigii markaan bilownay isagaaba nacabsi geliyeyba isagaa inta waxaasoo dhan ba isagaa naga eriyeyba ayb sidaabuu marka sheegay lidaalika marka qof waa niyad xuntaa inaan dersi looga eriyin xataa haddaad ku og tahay dariiqo xun iyo bidco iyo qaabdarro dersiga inuu ku hanuunaa laga yaabaa faraha ka qaad daa ninka ugu xun dadka haddii uu yahay faraha ka qaad waana dacwo cilmigiina niyadi isaguna inuu ku islaaxo inuu islaaxo baa laga yaaba ayb haddii xalqaadkii laga eriye xaguu ku fiicnaana marka walidaalika bacdi alculamaa waa jiraan dadka fatashi jiray oo dariiqadooda iyo waxa ay yihiin iyo su-aali jiray baa jiraan marka laakiin culimadu ma jeclaa jirin dariiqaas alimaam الdahabi kitaabkiisa sir aclaam الnubalaada tarjamada alxaafid ibni diziil wuxuu sheegay in xalqadiisu qof walba imaan jira ahlu sunna iyo dad aan ahlu sunno ahayn markaasaa mar mararka ka mida waxaa la yidhi miyaa soo uma jeedid hebel iyo hebela xalqadaada fadhiyo waana dad ahlu bidca ah abu xaatim dadka xalqadiisa fadhiya waa imtixaani jira markaasuu wuxuu yidhi ibnu diziil wuxuu yidhi abu xaatim cindanaa imaamun abu xaatim annaga nin aan la mid nahay maaha waa imaam walaakina alimtixaana diinu اlkhawaarij laakiin dadka la weydiiye caqaa'idkooda iyo waxa ay aaminsan yihiin iyo waa diinu lkhawaarij waa diin khawaarij qofka hadduu asturan yahayna daa haddii aad wax ku og tahayna nusxi iyo diinkii ha ka eriyin walacalla inuu iskaga fiicnaadeen marka meeshii ninka wuxuu yidhi xalqadan ninkii fadhiyo yacnii ee ahlu sunno ah qalbigiisa wax qaboojiyo ka helayaayo illa wixii u aaminsanaa baa la akrinaya qofkii fadhiyo oo waxaan la akrinayana aan aaminsanayn qalbigiisa wax kululeeyo helayaa iska daayo adiga maxaad ka rabtaa marka dadka maanta dhan yacni sidaas la yeelaayo ma fiicno walidaalika dadka aan sidaas yeelin dabcan culumtooda waa iska barakootaan qof walba marka wax ka akhristo ama qofku hadduu fiicnaaday haddii kaleba asaga waajibkiisii waa gutay ikhlaas unbay tuseen laakiin haddaad aragta yacni kan kooxdeenna maaha kan ko hadda yacni waxay iska noqotay kooxaysi camal haddii marka ninkii kooxdiisii aan ahayn dadaal uu dadaal badan yahi maskax badan yahay cilmigu meesha ku dayacmaa hadduu iska dhaafo uuna waxba u akhrinin mid kooxdiisa ayuu ag fadhiyaa waxaa laga yaabaan waxba baranaynin cilmigii marka waa luggo-ayaa marka ma fiicna taas walyaxris ha dadaalo calaa nashrihi cilmiga faafintiisa ha ku dadaalo mubtaqiyan isagoo jerinaya jaziila ajrihi ayb bilahi towfiiq sal